aad baad umahadsan tahay marka laga hadlayo saakay xaaladda aad eebaal iyo sida ay tahay ayadoo uu dagaal ka dhicin ayaa durbaba waxaa saameeyey ee weeraradii cagmarinta ahaa ee saddex geesoodka ahaa ee ka dhacayay ee deegaanada ceel cali axmed cali fool dheere iyo daaro nicma inkastoo lala wareegay deegaanka daaro nicme iyo ceel cali axmed haddana marka laga hadlayo ee degmada aadan yabaal ee waxaa ka jiray saakay qalqal aad u xoogan waxaa durbaba isqabsatay markii uu weerarku ka socday ceel cali axmed iyo meelaha kaleba rasaas aada u tiro badan oo weliba dadka deegaanka ee mid ka mida oon la hadlay wuxuu sheegayaa in rasaastu ay ahayd ee mid qoryaha waaweyn iyo kuwa yaryar intaba laga ridayay oo aada u xooganayd ee qalqal aada u fara badanna uu magaalada ka jiro rasaasta waxaa ridayay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan ee degmada aadaybaal gudaheeda rasaastu waxay noqotay mid aan horaan looga baran ciidamada dowladda federaalka ee maalmihii tegey taasina waxay noqotay mid muujisay ee qalqalka soo wajahay iyo sida uu saameynta ugu yeeshay weerarka ka socda ee deegaanka ceel cali axmed marka laga hadlayo degmada aadan yabaal sideedaba ciidamada dowladda federaalku askarta ay u joogtay waxay ahayd kuwo ay ku ilaalinayeen meelaha laga soo gala magaalada ee ma ahayn askar ay ugu talagaleen inay ku difaacaan magaalada degmada aadan yabaalna waxay dhacdaa meel istaraatiiji ah waxaana laga difaaci jiray saddex deegaan waana saddexda deegaan ee midna hadda uu alkowthar yaho qalqal laga dareemayo labana geesaha kale ayay kala jiraan oo waa labada la weeraray oo celceli axmed iyo daaro nicma waxaa lala wareegay markan ceel cali axmed iyo daaro nicmo waxay ka dhigan tahay marka degmada aadayabaal inay xilligan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax ka celinaya aysan jirin maadaama alkowtharna laga dareemayo qalqal ceel cali axmed iyo daarunicmona lala wareegay wixii firxada soo fakadana aadayabaal ma ahan meel ay sii joogi karaan sababtoo ah meel difaac u diyaarsanoo ciidamo ay ku sugayeenna maaha waxaan macluumo hore oo aan helay ay sheegaysaa in dowladda federaalku ay ciidamadii aadayabaal joogay horeyba uga qaaday mar dhow ay koox yar ku soo celisay kuwaasina waa kuwa hadda maanta qalqalka dareemaya oo rasaasta tuuraya xaaladda aadayabaal marka markii lasoo koobo maanta waxaa waaye mid ku sugan mid qalqal ruucbi iyo argagax uu ku haysto ciidamada dowladda federaalk ee halkaasi ku sugan waxayna ka fikirayaan halkay u baxsan lahaayeen marka la fiiriyo aadayabaal markii la joogana ciidamadaas dowladda federaalk ee ku sugan waxaa u furan hal waddo oo keliya halka waddo ee u furan waxay tahay waddada dhanka xeebta aadabis waa wadada cali guduud iyo sii marta sababtoo ah wadadan kale ee aada dhanka jowhar iyo ceelbaraf waa califool dheere ayaa ku yaala dhexdeeda waana meesha weerarka uu ka dhacayo dhankan kale ee moqokuri iyo marka la fiiriyana ceel cali axmeda xaggiisa jira waa isla meesha weerarka uu ka dhacayo dhankan galguduud marka la fiiriyo alkowthar iyo daarunicma ku xigo waxaana isna ka socda weerar waxay ka dhigan yihiin marka ciidamada dowladda federaalku marka maanta la fiiriyo kuwa jiha wareersan oo jihooyinka kala duwan dhanba markii ay fiiriyaan argagax ay yihiin waxa uga imaanayo halkii ay u baxsan lahaayeenna aysan hubin xaaladeedu sida ay tahay